hits. barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efyimada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah saddex iyo tobanka bisha abril sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan dhegaystayaal idinkugu hayno barnaamijkeena maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aanu toddobaadkan ku eegi doono dood ku saabsan qaabka ay shaqooyinka u abuuran karaan dhallinyarada ka soo qalinjabisa jaamacadaha dhallinyaradu fursad abuur ay samaysan waayaan waa horta waxyaala aad inoo haysta caqabada laakiinse waxay aad u xoojinayaan dhallinyaradu inay xafiis fadhiistaan lama wada heli karo xafiis ama waxyaala shirkada dee hab waxa waddanka yaalla dadku inay ku qancaan oo ay ku dhiiradaan nooc kastoo ay tahay inay qabtaan oo aysan dhallinyaradu isku mashquulin hay-ad iyo kambani weyn aysan isku mashquulin waxaa sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey barnaanbaxyo rabshado watay oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo weliba kaalimihii heesaha
ciyaarihii ayaan iyaguna ka marnaan doonin qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese warkii caalamka
barnaanbaxyo rabshado wata ayaa maanta gelgilay inta badan waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho kaasoo ay dhigayaan dad u badan dhallinyaro oo ka carooday dilalka ka dhanka ah dhallinyarada kaxaysa mootobajaajka sida uu ku soo warramayo wariyaheenna muqdisho banaanbaxyada ayaa bilowday kadib markii saaka uu askari ka tirsan ciidanka dowladda uu dilay darawal waday mootobajaaj iyo qof rakaab ahaa oo u saarnaa mootada jidka wadnaha ee magaalada muqdisho dibadbaxa oo ay ku biireen dadweyne fara badan oo caraysan ayaa ku sii fiday waddooyinka kale ee muhiimka ah ee caasimadda iyaga oo gubaya taayaro wararka ayaa sheegaya in inta uu socday banaanbaxa ay ku dhinteen tiro dad ah oo aanan welina loo xaqiijin inta ay cadadkooda la eg tahay xaaladda magaalada muqdisho ayaa weli kacsan inkasta oo uu dibadbaxu uu ka yaryahay hadda sidii uu ku bilowday barqadii wixii kusoo kordhaa ama warkan oo faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan taliyihii golaha milatariga suudaan ee xilka ka eriyey madaxweynihii hore cumar xasan al bashiir ayaa jimcihii shalay iscasilay maalin kadib markii ciidanku talada dalka la wareegay genaraal cawad maxamed axmed ibni coof ayaa xilka ku wareejiyey genaraal cabdifitaax burhaan milatariga ma sheegin sababta uu ibni coof xilka uga degay dibadbaxyo waaweyn ayaase sii socdo weli caasimadda dalkaasi suudaan khartuum iyada oo jimcadii xoog la isugu soo baxay waxaana ay weli diidan yihiin qorshaha ah in militari uu gacanta ku dhigo maamulka dalka sida ay ciidamadu sheegeenna ay laba sano kadib rabaan inay soo wareejiyaan
duhur wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxaad kala socoteen v o a washington sidii aad warkeena ku maqasheen barnaamixyo rabshado wata ayaa maanta gelgeliyay inta badan waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho kaasoo ay dhigayaan dad u badan dhallinyaro oo ka carooday dilalka ka dhanka ah dhallinyarada kaxaysa mootobajaajka waxaa hadda khadka si toos ah ugu jira wariyaheena magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ee xasan kaafi bal wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda barnaamixyadaasi
nuur bukhaari aada baad umahadsan tahay maanta magaalada muqdisho inta badan waddooyinkeeda muhiimkaa waxaa gelgelay banaanbaxyo rabshado wato ay dhigayeen darawallada mootobajaajka iyo dadweyne kale oo ku soo biiray waxaana isgeysyada muhiimka lagu gubayey oo ay ku gubeen darawallada bajaajyada iyo dadkii kale banaanbaxa la dhigayey shaagaga gawaarida iyo waxyaabo kaleeto meel kasta olol iyo qiiq ayaa ka shidmayey banaanbuxu aad buu rabshado u watay kaqaybgalayaashu waxay tuuriyeynayeen goobaha ganacsiga iyagoo sidoo kaleetana meel kastoo furan oo dhagxaan ku tuurayey banaanbaxa aad baa loo xakameyn waayey markii hore oo dhan dad badan ayaa isku dayey wuxuuna ka bilowday sidiisaba darawal mooto bajaaj ah iyo nin abtidiis ah sida la sheegay oo la socday oo isgoyska howlwadaag saakay ay ku toogteen ciidamada booliska labadaas qof markii ay dhinteen darawalka mootobajaajka iyo abtidiisba ay meesha ku dhinteen ayaa banaanbaxu sidaas ku bilowday aad buuna u ahaa banaanbax magaalada inta badan isqabsaday intii banaanbaxu uu socday waxaa jiray dad kale oo aan la xaqiijin tiradooda oo banaanbaxaasi ku geeriyooday waxaa jirta in guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyaha ciidanka booliska ay soo gaareen goobaha banaanbaxa ka dhacayay oo ay la hadleen dadkii taasna ay keentay waxoogaa intii hore inuu banaanbaxa ka yaraado marka laga soo tago nuurow banaanbaxan ay sameeyeen mootobajaajka iyo dadweynaha kale ee muqdisho ayaa waxaa jira iyana in ex control isla maanta ay banaanbax ka sameeyeen darawalada b l-ka iyagoo ka cabanaya in lacaga canshuurana laga qaado wadooyin ay maraanna aanay jirin oo wadooyinkii ay xirxiran yihiin banaanbaxaas kadib haddana waxaa dhacay oo iminkaba socda isgoyska baar ayaana magaalada muqdisho dagaal hubaysan oo u dhexeeya ciidamada booliska iyo kuwa militariga soomaaliya lama oga waxa labada ciidan ka dhexeeya hase ahaatee qaar ka mida dadka deegaankaas oo aan qadka taleefonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyey in rasaas aada u badan ay dhacayso ciidamo boolisa iyo kuwa militari ahna ay dagaal halkaasi uu ku dhex marayo marka guud ahaan maanta magaalada muqdisho waa maalin rabshado badan oo dhinac waliba aada is leedahay macnaha wadooyinkuna waa wada xiran yihiin wado walba waxaa ku go-an awal kuwa horey waxaa u xiray ciidamada booliska intii yareydna waxaa sii raaciyey oo sii xiray banaanbaxayaasha magaalada muqdisho oo iyagu aad banaanbax rabshado u wata maanta wado walba oo inta muhiimka wadooyinka hadday noqon lahayd marka almukarama wadada wadnaha wadada sodonka meelo badan ayay waxay ka dhigeen banaanbaxayaashu ay rabshadahaas ka sameeyeen haddana waxaad moodaa xoogaa in intii hore ay kasoo qaboobayaan
aad ayaad u mahadsan tahay kaas waxa uu ahaa waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste oo inaga warbixinaya wararkii ugu dambeeyey ee banaanbaxyada la sheegay inay ka soconayaan magaalada muqdisho xasan aad ayaad u mahadsan tahay
waa tahay dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka madasha waxaa inoo soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf oo ku sugan magaalada boosaaso ayaa barnaamijkan waxa uu nooga soo diyaariyey halkaasi isaga oo ku talagalay in lagaga hadlo sida ay ardayda u samaysan lahaayeen jaamacadaha
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o e madasha dhallinyarada waxaan toddobaadkan uga hadlaynaa waxaa magaalada boosaaso xilligan oo kale ka qalinjabiya goobaha waxbarashada tiro badan oo dhallinyaro ah iyadoo inta badan dhallinyaradu ay sheegtaan shaqola'aan dalku ay ka jidho haddaba maxaa dhallinyarada ka hortaagan inay xirfado shaqa abuura samaystaan jaamacadaha markay dhammeeyaan kadib barnaamijkan waxaa igala qaybgeli doona maxamed cali maxamed iyo faarax maxamed xasan oo ka mid ah macallimiinta mid ka mid ah jaamacadaha ku yaalla magaalada boosaaso iyo maxamuud maxamed barre ugu horeyn waxaan barnaamijka ku soo dhoweeyey maxamed cali maxamed oo aan weydiiyey waxay ka dhigan tahay in dhallinyaradu marka ay dhammeeyaan jaamacadaha ay sheegaan in shaqola'aan ay ka jidho dalka horta marka dhan laga fiiriyo runtii dadka tirada badan ee waxbarashada ka qalinjibinaya jaamacadaha iyo dugsiyada sare iyo macaahidaba waa arrin wanaagsan marka dhan laga fiiriyo oo maaragtay soo dhoweynteeda leh caqabadaha dhallinyarada ka horyimaada ee dhanka shaqada waxaan u arkaa inay tahay laba masalo baan kusoo koobayaa mid waxay tahay kow dhallinyaradu marka ay jaamacadaha iyo macaahidda ay ka qalinjibiyaan ayagu meeshii la rabay inay laftirkoodu ay sameeyaan shaqa abuur oo ayagu ay ikhtiraacaan oo ikhtiraacad ay la yimaadaan waxaad moodaa inay isku soo koobayaan inay xafiis fadhiistaan ama ay shirkad weyn u shaqeeyaan intaa keliya inay isku soo koobayaan bad moodaa ayaga laftirkooda ay soo xirxirayaan taasi waa caqabad baan odhan karaa runtii oo waxaa la rabay inay wax cilmigii ay barteen iyo iyaga laftirkooda inta iskaashadaan inay arrintaa ka shaqaysiiyaan bay ahayd taas caqabad baan u arkaa in caqabadda labaadna waxaa weeye iyadoo ay jiraan ay yaryihiin fursadaha waddanka laga shaqeeyo ya haddana waxaa nin kasta oo meel ganacsi haysta ama shirkad ama kambani ah wuxuu isku dayayaa inuu qof besishinka ka banaanaado ee u bahnaado inuu ku keena qaab aan ahayn qaabkii feerka ahaa ama saxda ahaa aan ahayn oo uu qaraabakiil iyo mataqaana waxyaalo noocaas in dadkii lagu qaadanayo aad moodaa arrintaasu iyadana waa caqabad kale runtii labadaasaan u arkaa iyadoo waxaa kaloo jirta in meeshii qofkii kambani furaya ama shaqo abuur samaynaya ama waddanka wax kusoo kordhinaya meeshii la rabay inuu marka hore eego baahiyaha waddanka ka jira markuu inta qiimeeyo inuu wax sameeyo la rabay wixii magaalada yaallay ama waddanka yaallay wax lamiduu keenaya marka waa yaraanaysaa in fursaka meeshii la keeni lahaa shirkadaha la keeni lahaa in warshado la samayn lahaa waxyaala badan la samayn lahaa waxaa farsamada gacanta liska la xoojin lahaa oo hadda dadka farsamada gacanta ka shaqeeya hadday heli lahayeen wuxuun cilmi aqoon kororsi ayaga laftooda waxba u siyaadi lahaa marka waxaan isleeyahay habac badan baa ka jira labadaas dhinacba magacayga waa maxamuud waxaan salaamayaa bahda v o a maxamuud maxaad bare waxaan salaamayaa bahda v o a uu hogaaminayo yuusuf iyo dhammaan dhallinyarada igala soo qayb gashay barnaamijkan yuusuf waa barnaamijkan waa barnaamij aada u wanaagsan dhallinyarada waxyaalaha sababaya in ay dhallinyaradu fursad shaqaysa shaqo abuur ay samaysa waayaan waa horta waxyaala aada inoo haysta caqabada laakiinse waxay aada u xoojinayaan dhallinyaradu inay xafiis fadhiistaan ama waxyaala hadda walaal uu sheegay oo kale laakiin waxaa lama wada heli karo oo dee reer boosaaso dhan ama reer puntland o dhan ama soomaliya o dhan ma wada heli karaan xafiis waxaan aada iyo aada uga bahriye uga uga codsanaynaa inay dhallinyaradu isku dayaan inay hal abuur la yimaadaan sida fursadada gacanta sida waxyaalaha kale oo electroniga iyo waxyaalaha la yimaadaan lama wada heli karo xafiis ama waxyaala shirkada dee habka ay dee puntland ama soomaaliya ku dhisan tahayna waxyaalaha waa hab qabiili weeye oo haddii shaqo yar wuxuun bilaabaan waa waxay noqonaysaa qabiili iyo waxyaale iyo in nadaab kale loo maro marka cilada u weyn oo jidhaa waxa weye horta inuu qofkii iska dhaadhiciyo inuu xafiis fadhiisto xafiisna lama helayo oo dee ummadan soomaaliya oo dhan xafiis ma wada helayaan marka xukuumadahoo kale haddii xukuumadda soomaaliya xukuumadda puntland gaar ahaan dowlad waxaa laga codsanaya oo aanu aad iyo aad dhallinyaradu inay hal abuura u sameeyaan dhallinyarada waayo hadda xukuumadda puntland oo kale waa cusub tahay aad iyo aad bay baan usoo dhaweynaynaa inay marka hal abuur u samayso sida farsamada gacanta waxyaalahan kale oo dadku ku shaqayskanaan inuu ninku la yimaado hal abuur wixii dadka usoo bandhigo dee wixii tabarucaada qofka goortaa loo qofku dadku usoo bandhigana inay kala qayb qaataan intaasaan kusoo gabaynaya waay maxamed cali inkastoo nala joogo mid ka mid a macalimiinta jaamacadaha haddana macalimiinta iskuullada iyo kuwa jaamacadaha ma la odhan karaa waa ka gaabiyaan in dhallinyaradan ay u raadiyaan shaqooyin si ay muxuu ahaaye shaqo abuur loogu sameeyo waa mahadsantahay yuusuf arrintaas ma ma qabo anigu sababta waxay tahay ninka macalinka ama maamulaha ah ama xarunta waxbarashada haystaaye in dadkii oo asagu soo saaray inay shaqo helaan asaga laftiisa karaamo u tahay iyo institutionka maaragtay ay ka soo baxeen bay karaamo u tahay marka waxaan isleeyahay arrintaas dadaalkeeda way wadaan laakiin midda aan ku dhaliilaya waxay tahay waxa wadanka laga baranayo ama tacliinta ay jaamacadaha iyo dugsiyada sare yaalla waxay tahay wax kooban oo isku wada mid ah waxaa la rabay in waxyaalo cusub oo farsamadii gacanta oo kale iyo waxyaalo badan oo cusub oo aan wadanka ka jirin beerihii kalluumaysigii wax badan inay keenaan baa la rabay si maaragtay hadhow qo dadka soo baxaya filliyada kala duwan ay u bataan oo hadhow maaragtay halka ay fursad uga yimaadaan taas baa ku dhaliilaya laakiin middaan ah inay shaqo qofka la raadiyaan waxaan qabaa inay iyaga laftigood sharaf tahay
faarax soo dhawow waxaa ka mid tahay macalimiinta jaamacadda egolis magaalada boosaaso sanad walba dhallinyaro ayaad u samaysaan xaflado iyagoo ka qalinjabiya kuliyada kala duwan bal dhallinyarada marxaladooda waa sidee markay jaamacadda ka qalinjabiyaan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu yuusuf aad baa umahadsan tahay iyo idaacadda v o a runtii aad baa kaa mahad celinaya maarata waraysiga maanta naga qaaday iyo saaxiibaday oo iga horeeyey runtii wax badan baa dhihi karaa dabcan horta dadku aqoontu inay waxbartaan waa muhim inkastoo ay jirto maaragtay habacsanaan ama maaragtay shaqola-aan sida la sheegay laakiin ma dhehi karo shaqola-aan baa jirta dabcan qofku waa inuu xakriyati noqdaa oo wax abuurtaa marka waxaa isleeyaan meelo kale laisku xirin qofku waa inuu hal abuur yeeshaa marka taas bay maaragtay wax ku bedeli karaan dadku marka macaliman ahaan ama maaragtay maaragtay in maarata qofku uu noqdo qof dee maarata isagu wix cilmigu bartay gudbin karaa oo gaarhsiin karaa maaragtay dadka kale oo maaragtay u baahan cilmiga marka anu inahaasaan dhehinaha farax marka laga yimaado inaad muxuu ahay xaflado u samaysaan ay iskuulka muddo badan ay dhigtaan haddana inta karaamkiina ma jiraan dhallinyaro aad shaqooyin u raadisaan aad baa umahadsan tahay dabcan insha allahu tacaala waa isku dayi doonaa laakiin hadda oo maarata wax ofishiyaal aan ku dhihi karo oo shaqaana u raadinay ma jirto laakiin dabcan jaamacadaha qaarkoodna way sameeyaanin laakiin annagu insha allahu tacaala jaamacada golleys ahaan insha allah waa- waan rajaynaynaa dafcaddii ugu horreysay oo hadda ka qalinjirsa boosaaso weeye marka eh, dabcan waa dhici kartaa maarata jaamacadda xagga waqooyiga inay eh, u raadiso qofka ka baxa ama darajaadka u- ugu sarreeya maaragtay eh, keena in eh, shaqa jaamacadda lagu raadiyo ama meelo kale laakiin annagu hadda imika insha allah waa bilaabi doonaa sida qorshaha ugu jiro inaan shaqo u raadino ama jaamacadda ama meelo kale waan rajaynayna insha allah biidnillahi kariim kuliyadda uu maxamed ka dhawaajiyey waxaan filayaa inay ku yadhahay ama aysan kaba jirinba dalka ee, kuliyadaha beeraha oo kale cilmiga badda si dhallinyarada xirfada ay ula soo baxaan maxaa ka hortaagan jaamacadaha ee kuliyadaha noocaas Eh, aad baa umahadsan tahay yuusuf Eh, runta horta waa isweydiinay maamulka anaga ma- maamulka jaamacadda ee ee xirfadaas maaragtay ee sida ma- ma- badda iyo waxyaalaha kale maarata wadanka ku tacaluqa oo runtii jaamacaduhu maaragtay ee waxyaalaha kale ay bixiyaan laakiin inta ugu muhiimsanayd oo maaragtay ee mandiqada ama wadanka ku shaqayn lahaa ay ka maqan yihiin taas waxaa isdhehi karaa maaragtay xagga dowladda ee maaragtay ama puntland ama soomaaliya inay ka gaabisay oo dadkii lagu dhiirigelin in maaragtay wax soo saarkii dalka iyo sida beeraha iyo maxa- waxyaalaha maaragtay ee xanaanada xoolaha in aad loo barto inkastoo dee jaamacadaha qaarkood maaragtay ee dhigaanin laakiin ee, sidii la rabay iyo- ma aha oo maaragtay xagga baraatikaalka iyo waxyaalihii muhimka ahaa aad ba maaragtay waa uga dhiman yihiin runtii laakiin waxaa dhehi lahaa maaragtay runtii jaamacad ahaan ama maaragtay maamulka in maaragtay anaga horta waa qorshaha weyn ugu jidha insha allahu tacaala inaan soo kordhino ee, qorshahaas in insha- dadkana la wadaagno maaragtay ee, saasa marka insha allah dhahaya Waaya, ee, intiina badan wax ka dhawaajiseen in ninka dhallinyarada markuu ka baxo jaamacadda uu xirfad samaysto ee, inkastoo xirfaduhu ay badan tahay haddana ee, waxaa jira dhalinyaro badan markii la yidhaahdo maxaad xirfad u abuuran weydeen waxay ku leeyihiin in jaamacad ka soo baxay ee, kabar meherad ma furan karo oo nooca ee, cunooyinka la gegeeyo ee, miis lama fadhiisan karo ee, goobaha shaariciyada laamiyada ah sidee u aragta arrintaas yuusuf horta arrintaas waa arrin saxa oo arrinta geyiga soomaaliya ama gaar ahaan puntland ka ka jirta si aad iyo aad uga jirta qofku isagoo aqoontiisii leh buu wax walba ku dhaqmi karaa oo dee innaga anoo nin eh, shahaada ka shita oo jaamacad ka baxaya arrintaa ma fuli karo ma samayn karo bay dhahaan waa arrin saxa laakiin arrintaas anugu waxaan u arkaa kariyi ahaan ka maxamuud ahaan arrin inay tahay fikir khalada waayo maxaa yeelay adoo oqoon leh oqoonta goorma oqoontii haddaanan shaqo ku helahayn waa inaa horta waxaan aa ka- shaqada ku haysato inaa hesho oo iyada markaa ku meel gaadho goorta adigu bal intan aan kasii shaqayso hadhow habel la gaadho goorta u hesho inaa xafiis uga bedelato laakiin inaad tidhaaho anuu shahaado wata ma raashin ma geengen karo taas waa ayaan daro waa ayaan daro waa umalaymaa inayna ka bixayso haddayna inagu muruqeenna maalin waayo maxaynu haddaynu muruqeenna maalin inu anu waxaan aaminsanahay haddeer haddii xataa dhallinyaradu wax kale ay waayaan xamaashaan waayo maxaa yeelay ee, hadda ka hor nin aan taariikhdiisa waxaan dhegaystay wuxuu ku leeyahay daartan ka soo shaqeeyay haddana wuxuu ahaa musharaxiinta u tartamayay haddeer puntland wuxuu yidhi waxaan ka soo shaqeeyey daarta way- waxyaalaha u liita nin haddeer isagoo aqoonle professor nin ka shaqeynaya daar ma jiro wuxuu leeyahay shaqo ma waxaas ima anfacdo laase yuusuf arrintaas waa arrin khalada waxaan leeyahay dhallinyaradu inay muruqooda maalaan inay shaqaba shaqada u liidato haday doonaan ay qubtaan waayo maxaa yeelay waxaanu waxay inaga biisi inoo tahay inagay dan inoo tahay adigu inaan wax la soo baxdo laasi shahaadaan jaamacad baan ka baxay meheradaan fadhi ku durula fadhiya wax shaqaynkana maaha adigana waa dandarri ku tahay Eh, waxaa laga yaaba biri maalin inaaba isla sheekaysato adiguba khatar ku jidho marka waxaan ku leeyahay in dhallinyaradu ay isku duubanto ay muruqooda maalaan ay hal abuur la yimaadaan hal abuuraduna waa banan yihiin anwaacdeedu waa badan tahay inay kulliba hal abuur wax walba ay la yimaadaan ay saaxiibadooda usoo bandhigaan nin walba nin saaxiibkiisu leeyahay arrintaas de had- waxaa jira saaxiibadu rag waxay ku leeyihiin waa sax ragna waxay leeyihin waa khalad marka waxaan aaminsanahay arrintaa in aad looga gaabiyey insha allah dhallinyaraduna waxaan aad iyo aad uga eh, insha allah codsanaya inay arrintaa hal abuur la yimaadaan ee weligood aanay sugin xukuumad iyo waxyaalo kale ay wax ka sugaan ama qof kale inay shaqaale u noqdaan iyagu ay la yimaadaan hal abuuro insha allah iyadana waan rajaynaynaa insha allah jaamacadahana waxaan ka codsanaynaa bifadlikum wa ixsaanikum inay iyaguna sameeyaan hal abuurka ay ku eh, ku baraarujiyaan so macalinku hadda macalin ustaad faarax way inoo sheegay inay ku abaa- ku ku abuuraan oo ay ku ilhaamiyaan ay dhahaan waxyaalahan samay ee sida oo kale adeerado korontooyinka waxyaalaha haddana waayo waxyaalaha ugu lacag badan qofku inagu ma fahansanin sidaba haddeer qof waa arkaysaa wuxuu wataa gaariyool buu sharaab ku wadaa qofkaasu busineska soo gelaya ma ma xisaabin kardho marka waxa fiican inay shaqaba ka shaqada ahaato inuu qofku wax ku dhaqmo fadhi ku dirirka keliya waxyaalo uu kaga maarmo insha allah ee arrintaa inuu wax ku bedelo insha allah yuusuf saasaan leeyahay Waaya, ee, ustaad faarax door inteebaa ka qaadataan in dhallinyarada markay dhammeeyaan jaamacadda oo kale in ay la yimaadaan xirfadooyin ay ku shaqaystaan inta ay raadin lahayeen sidaad ka dhawaajiseen in xafisha laga shaqeeyo in dowladda loo shaqeeyo in hay-ada loo shaqeeyo ducdiina dhallinyarada ma ku dhiirigelisaan in ay hal abuur la yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan fursadaha ugu fudud ee shaqa laga shaqayn karo aad baa umahadsantahay yuusuf ee waa su-aal wanaagsan dabcan anagu horta training baa u qabanaa ama maaragtay sidaan ugu wacyigelinahayna inay qofku hal abuur yeesho uu wax la soo bixi karo oo kaga maarmo gacno kale oo maaragtay uu maaragtay kaga maarmo laakiin de fikraduhu way badan yihiin qofka loo soo jeediyo waxa weeye waxaa ka mid a inuu maaragtay qofkii halla abuur yeesho inuu maarata ama meel meherada ganacsi yar maarata furto ama inuu meel maarata kharkhaanka waxyaalahaas anagu aan usoo jeedina training badan oo u qabanaa dad badan oo maarata runtii maaragtay aan shahaadooyin aan siinna baa jira oo maaragtay shaqadii qabsadayba dabcan oo maarata wax la soo baxa inta badan waanu ku dhiirigelinaa insha allah waana sii wadi doonaa biidnillahi karim insha allah
gabagabada barnaamijka ee madasha dhallinyarada ayaan isla soo gaarnay maxamed cali dhallinyarada jaamacadda ayay dhammeynayaan sidaa hore laga soo dhawaajiyeen xafisyo iyo waxaa la raadinaya lacago dor lagu soo shaqeeyo ma qabta adiga inay la yimaadaan xirfadahan gacanta laga qaban karo oo nolol maalmeedka looga soo bixi karo intuu dib ugu laaban lahaa xaafadihii ama in uu sanado sugo goob uu ka shaqeeyo uu ka daba wareego aad iyo aad baad umahadsantahay yuusuf arrintaas waa arrin jirta wayna tahay inuu qofku hadduu kambani weyn shaqa ka helo ama hay-ad ka helo waa arrin wanaagsan hadduu waayana inuu arrimihii farsamada gacanta iyo shaqooyinkan kale ee dadku ay yasayaan inuu qabto aad bay muhiim u tahay waxyaalaha keenaya in la yasana anigu waxaan isleeyahay waxaa ka mid a ilbaxnimanyarada dadka soomaalida haysata marka dibadaha la tago waad ogtihiin dadka soomaalida waxyaalaha ugu badan oo ay ka shaqeeyaan waxaa ka mid a nadaafadda tagaasida waxyaalahaas oo dhan baa ka mid ah marka halkaan markay yimaadaan ceeb bay dadki u arkayaan laakiin bannaanka waxay ka tahay wax maarata caadiya oo dadkii waddamadaas lahaabaa mashruucaas dhiirigelinaya waxaad kale og tahay dadka farsamada gacanta ka shaqeeya sida kabaha dadka tula mindiyaha dadka tuma oo waxyaalaha loogu baahi badan yahay oo suuqa maraya kaa go-aysa waxyaalaha loogu baahi badan yahay ka mid ah haddana dhaqanka soomaaligu waa waxyaalaha ugu badan ee laisku caayo ama qaab isir ha ahaato ama qaab kale oo maarata qofka lagu fogeynayo ha ahaato waxyaalaha dadka lagu caayo ka mid ah dadka farsamooyinka yaqaana iyagoo aan jaamacada ka bixin muuhibo ilaahay siiyey ay tahay meeshii la rabay in lagu dhiirigeliyo oo ay dowladdu dhiirigeliso oo xitaa meelaha ay fadhiisanayaan meelo qurux badan laga dhigo dadka dadkooda hal abuurkale dowladuhu waa dhiirigeliyaan oo waxay u sameeyaan meelaha ay fadhiistaan waxay u sameeyaan meelo qurux badan oo waa la dhiirigeliyaa annagu laakiin waa caynaa marka ilbaxnimo yarida ina haysa baa arrimahaasoo dhan gundhig u aabaan qabaa anigu see looga hortegi karaa waxaa looga hortegi karaa dadku inay waadhowt waxaan arkayay sheekh kenyawi oo magaalooyin badan oo soomaalida booqday oo dhiirigelinaya farsamada gacanta dhismaha iyo biraha la tumaya aad u dhiirigelinaya aad buu mahadsan yahay masha dadka noocaas inay bataan baa la rabaa dadkuna ay ku qancaan waxa ilaahay siiye ay ku qancaan maaha dadku inay ka wada shaqayn karaan dowlad inay wada shaqayn karaan hay-ad inay kambani wada shaqayn karaan maaha waxyaalaha tirada badan ee waddanka yaalla dadku waa in la dhiirigeliyaa oo dadka waxgaradka iyo aqoon-yahanka iyo dadka ahlu sharafka oo waddanka qiimaha kule waa inay arrintaa dhiirigeliyaan oo ay xoojiyaan weeye dadku si ay ugu dhiiridaan dadka kalena haddii qofkii jaamacadda ka soo baxay uu aan dad dadkii waaweynaa oo culimadii iyo aqoon-yahankii iyo dadkii simadii iyo dadkii aysan wixii dhiirigelinayn asaga laftigiis kuma dhiirin karo oo si uga gabanaya marka waa in dadka arrintaas aad loo motivation garaya sida uu sheekh kenyawi arrintaas xoogga u siinayo kale gabagabadii marka macalin faarax maxaa soo jeedin lahayd runtii waxaan soo jeedin lahaa dadka horta in ay maaragtay aqoonta bartaanin oo jahliga ka baxaanin de qof jahliya maaragtay waxaa ma samayn karo in hor dadka wax la barto taasaa looga bixi karaa qofku markaasuu wax abuuran karaa maaragtay horumar gaari karaa marka in wax la barto taasaan anigu maaragtay dadka ku dhiirigeli lahaa gabagabadii maxaa soo jeedin lahaa waxaan soo jeedin lahaa dadku inay walaal muruqooda maalaan shaqano shaqo kasta ay u lidato hadday doontaba noqotay ay wuxuun ka bilaabaan beesi ka soo bilaabaan dadkuna fikradooda isticmaalaan insha allah iyagu de iyagoo isku duuban dhallinyaradan waxaan leeyahay dee bilaa micno meel u fadhiisan mayna inaynu bal wuxuun isku dayno hal abuuro inaynu soo abuuro samaysano inaynu bal wuxuun la nimaadno inaynu fikir duwan la nimaadno dowladahan waxaan aad iyo aad baaq ugu soo jeedinaynaa xukuumaddeenna cusub inay waxyaalahan ay haddeer aad u fiiriso madaxweyne saciid cabdulaahi deni waa nin garanaya wacyiga shacabka puntland waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa inuu fiiriyo shacabka shacabku waxay dareemayaan waxay dare shaqa la-aan inuu waxyaalahaas saciid cabdullaahi deni mar hadduu yahay nin ganacsiga dee qof mar hadduu ganacsada yahay waxbuu dareemayaa waxaa shacabka buu dareemayaa moogta ay hayaan way tabanayaan inuu madaxweynuna insha allah furi doono hal abuuro insha allah badan baanu ka rajaynaynaa insha allah iyadana waa saasaan ka rajaynaynaa insha allah akhyaarta dhammaan waa salaamaya yuusuf
waxaan soo jeedinayaa saddex qodob oo ka kooban kow waxa waddanka yaalla dadku inay ku qancaan oo ay ku dhiiradaan nooc kastoo ay tahay inay qabtaan oo aysan dhallinyaradu isku mashquulin hay-ad iyo kambani weyn aysan isku mashquulin wax allaale wixii waddanka shaqo ay qaban karaan inay qabtaan waa soo jeedinaya labo waxaan kaloo soo jeedinayaa jaamacaduhu waxyaalaha waddanka jaamacadiis waa badanaya habateene wax isku wada mid ay keenayaan waxyaalahan isku wada midka ayaad keenaysaan een, yareeya oo waxyaala eh, waddanka aan ka jirin oo een, kalluumaysigu uu ka mid yahay oo farsamada gacantu ay ka mid tahay oo beeruhu ka mid yahay oo xanaanada xooluhu ay ka mid tahay ta- keenaan leeyaha ganacsatada iyo dowladdana waxaan usoo jeedinayaa markaad ganacsi furaysaan waxyaalaha intaydan ganacsiga sameey aydan furin ka hor sameeya een, daraasaad waddanka ku sameeya cilmi baaris sameeya waxyaalaha waddanka ka maqan keena waxyaalahan tirada badan oo isku wada midka aana daayaan leeyaha si shaqa een, shaqa la'aantu ay u yaraato sababto waxay tahay markaad adigu ee, kalluumaysiga ee warshada kalluunka aad keentid ninkaanu tii shamiitada uu keeno kanu kii cabitaanka uu keeno waxyaalo tiro badan oo kala duwan baa muxuu ahaa ee, dadkii ay ka shaqaynayaan aqoontiina taas oo kale waxyaalo kala duwan baa lasoo baranaya laakiin hal wax oo koon haddii la wada keeno intaa unbaa lagu wada wareegaya shaqa la'aantood meesheeda joogaysaa ay dhallinyaradana waxaan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa inay qabtaan wax allaale wixii waddanka yaalla oo aysan isku mashquulin keliya waxyaalahan kooban oo hay-ad iyo xafiis ayna isku mashquulin wax allaale waxay qaban karaan inay qabtaan oo ay ku dhiiradaan guud ahaan toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii madasha dhallinyarada oo idinkaga imaanayay magaalada boosaaso waxaana ka dhagaysanayseen idaacadda v o e barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doono nabadgelyo dhegaystayaal
aad ayuu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi haatanna kaalmihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta ismoodsiis codadka muuse ismaaciil qaliilne iyo faadume cabdulaahi maande
dadka macaan ee faadumo cabdulaahi kaahin iyo allah u naxariiso muusme ismaaciil qalinla dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka dhallinyarada maanta oo wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen nuur xasan nuur nuur bukhaari anigoo ah jaamac farasle iyo bashiir abikar cabdulaahi oo dhanka soo saarista tan iyo kulantideena dambe idaacadda galabnimo ismaqal dambe oo xiise leh
Thank
Yeah.